bulshada ku nool deegaanka jixdiin ee hoos tagta magaalada kalkac iyo gobolka mudug ayaa waxaa ka jirta baahi dhinaca biyola-aaneed oo ay soo wajahday dadka ku nool deegaanka bulshada ku nool deegaanka jixdiin ayaa waxaa intooda badan ay yihiin xoolo dhaqato waxaana la-yihiin biyo ay naftooda iyo xoolahooda ay waraabsadaan qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanka jixdiin ayaa waxay warbaahintu uga warbixiyeen baahida biyola-aaneed ee ka jirta deegaanka iyagoo dowladda hay-adaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka codsadeen in loo hirgeliyo ceelbiyooda baahida meeshaan oo iskugu nimid oo deegaanka ka jirta oo ka dhawaaqayno waa biyo la'aan ceel baa la cabi jiray ceelkiina waa ka dumay waxaan rabnaa in nala ka caawiyo ceelkan ka cabi jirnay ayaa naga dumay ku yaalla waa jeexdin waa jeexdin waa shan iyo toban kilomitir buu magaalada u jiraa ceelkii waa hallaabay ceelkii haddii uu hallaabana dadkii waa ooman yihiin meesha qoraxda ay tuban yihiin biyola-aan baana haysa in nalaka dayactiro
baahi oon baa ka jidha meeshaan oon iyo si walbaba ah in nalaka soo gaaro oo nalaka caawiyo waxaa codsanaynaa oo wasiirka macaantii biyaha iyo agaasimaha waxaa ka codsanaynaa si deg degan ceelkii dadka loo soo gaarsiiyo meeshaan oonley weeye baahida meeshaan oo iskugu nimid oo deegaanka ka jirta oo ka dhawaaqayno waa biyo la'aan dadkii xilli kulul bay galeen ceel baa la cabi jiray ceelkiina waa ka dumay baahi baa taalla dadki waa jiidaal baahi kulul oo biyo la'aanah baa meeshaan ka jirta oo ceel la'aanah oo bahalkii oo maalis la'aan oo baraag aa lahayn dadkaas waxaa ka dhaba bacahaasaa biyaa ugu shubayno oo maanta dad walaalahoo muxsireene baa ka soo shaxaadnay macama suga karaan waa maqado weeye naafkii shalay biyo la siiyey xooluhu qatin ma leh laba beri bay qatimaan laba maalmood maanta saddexaad ceel bay jiraan si kastaba haatee deegaanka jixdin ayaa waxaa inta badan bulshada ku nool deegaankaasi ay codsanayaan in loo hirgeliyo ceelbiyood oo ay baahi weyn u qabaan bulshada ku dhaqan deegaanka